bilowgii cutubka labaatanaad ibraahimna meeshaas wuu ka socdaalay oo wuxuu u kacay xagga dhulka koofureed oo wuxuuna degay qaadeesh iyo shuur dhexdooda qariib ahaan buuna geeraar u degay ibraahimna wuxuu naagtiisii saara ka yidhi waa walaashay oo abimelek oo ahaa boqorkii geeraar ayaa u soo ciddirtay oo watay saaraah laakiinse ilaah baa abimelek habeenkii riyo ugu yimid oo wuxuu ku yidhi bal eeg waxaad tahay meyd uun waana naagtii aad qaadatay aawadeed maxaa yeelay iyadu waa nin naagtiis abimelekna uma uusan dhowaan iyada wuxuuna yidhi sayidow miyaad quruun xaq ah baabbi'inaysaa miyuusan isaga qudhiisu igu odhan waa walaashay oo iyana xataa waxay igu tidhi isagu waa walaalkay tan waxaan ku sameeyey daacadnimada qalbigayga iyo daahirsanaanta gacmahayga oo ilaah wuxuu ku yidhi isaga intuu riyoonayey haah waan ogahay inaad waxaan daacadnimada qalbigaaga ku samaysay anna waan kaa celiyey inaad igu dembaabto sidaa daraaddeed kuma aan oggolaan inaad iyada taabato haddaba ninka naagtiisa u celi waayo isagu waa nebi wuuna kuu ducayn doonaa waanad noolaan doontaa haddaadan iyada celinna ogow hubaal waad dhiman doontaa adiga iyo waxaaga oo dhammuba abimelegna aroor horu kacay oo wuxuu u yeedhay addoommadiisii oo dhan oo waxyaalahan oo dhan buu u sheegay nimankiina aad iyo aad bay u cabsadeen markaasaa abimelek wuxuu u yeedhay ibraahim oo wuxuu ku yidhi waa maxay waxa aad nagu samaysay oo maxaan kuugu dembaabay oo aad aniga iyo boqortooyadaydaba dembi weyn ugu soo jiidday waxaad igu samaysay waxyaalo aan waajib ahayn in la sameeyo abimelekna wuxuu ibraahim ku yidhi maxaad aragtay oo aad waxaan u samaysay ibraahimna wuxuu yidhi waxaan mooday inaan cabsida ilaah meeshan jirin oo ay naagtayda aawadeed ii dili doonaan oo weliba sida runta ah iyadu waa walaashay waana gabadhii aabbahay laakiin ma aha gabadhii hooyaday waxayna noqotay naagtaydii waxaana dhacay markii ilaah iga wareejiyey gurigii aabbahay inaan ku idhi iyada raxmaddaada aad i tusi doonto waxay tahay inaad meel kastoo aynu tagnaba iga tidhaahdo waa walaalkay markaasaa abimelek wuxuu waday ido iyo dibiyo niman addoommo ah iyo naago addoommo ah oo wuxuu siiyey ibraahim naagtiisii saarahna wuu u celiyey abimelekna wuxuu ku yidhi bal eeg dhulkaygu waa ku hor yaallaaye meeshaad doonto deg saarahna wuxuu ku yidhi bal eeg walaalkaa waxaan siiyey kun xabbadood oo lacag ah waana u indha dabool kuwa kula jooga oo dhan oo xagga wax kasta waa laga xaqmariyey ibraahimna ilaah buu baryey markaasaa ilaah bogsiiyey abimelek iyo naagtiisii iyo gabadhihii madiidinyada u ahaa waxayna dhaleen carruur waayo ilaah wuxuu owday maxalladii kuwa reerka abimelek oo dhan waana saarax oo ahayd naagtii ibraahim aawadeed